magaalada nairobi ee caasimadda dalka kenya ayaa lagu qabtay munaasabad ay ku kala saxiixanayeen dahabshiil guruub iyo seef jildareen heshiis iskaashi oo lagu taageerayo caruurta ku nool soomaaliya waxaana munaasabadda ka qayb galay maamulaha dahabshiil cabdirashiid ducaale wasiirka caafimaadka kenya xildhibaan aadan ducaale maamulaha seef jildareen u k moosam maalin iyo madax kale oo kala duwan cabdirashiid ducaale maamulaha dahabshiil guruub ayaa ka warbixiyey muhiimadda heshiiska ay la saxiixdeen hay-adda seef jildareen aad baan ugu faraxsanahay inaanu safe the children iyo master malik oo halkan c oga safe the children joogaba inaanu partnership aanu la seexannay taasoo muujinaysa sida ganacsatadu ay horumarka dadkooda uga qayb qaadanayaan safe the children iyo hay-adaha la midka ahiba dahabshiil waxay u yihiin kastamar lacagtay ka dirtaan iminka dadka qurbaha jooga ayna daawanayaana diasporaga ayna lacagay dibadda ka soo diraan waa lacago horumarka waddanka ka qayb qaata caruurta iyo dadka jilicsanna caawiya lacagaha remitanska dibadda ka imanayana importan iyo waxay u tahay dhaqaalaha soomaalida meelay joogaan iyo gobolkanba meel muhiimaba ka tahay haddaan nagu nahay dahabshiila waxaan doonaynaa safe the children iyo partnershipka kale caalamkuba in lacagaha dibadda ka imanasana ay fududayso dadka jilicsan la caawiyo brivate sectorkuna ay sameeyaan horumar xagga shaqada ah dahabshiil haddaanu nahayna waxyaala badanoo sabafala ayaanu ilaalintii dahabshiil la aasaasay oo guddoomiyaha shirkaddu xaaji maxamed siciid uu mar walba ka qayb qaadanayey shirkad ahaanna haddii maanta abaare dhacaan dahabshiil qayb buu ka qaata haddii dab meel ka dhaco dahabshiil qayb buu ka qaataa haddii daadada ay dhacaan dahabshiil qayb buu ka qaataa cisbitaallada tacliinta wax allaala wixii ummadda horumar u keenaya dahabshiil qayb buu ka qaataa weligeeda uu ka qayb qaadan jiray iminkana uu sii xoojinaya haddii alla ka dhigo ummadda ina daawanaysa waxaan doonaynaa in iyaguna qaybtooda horumar ay ka qayb qaataan aad ba u mahadsantihi xildhibaan cadow oo ka tirsan baarlamaanka kenya oo ka qayb galay munaasabadda ayaa bogaadiyey heshiiska iskaashigan maanta halkan lagu dahafuray ee u dhexeeyo hay-adda safe the children iyo dahabshiil waa mid aad iyo aad mudnaantiisa u leh waxaana ay muujinaysaa sida aan dadaal maanta ugu jirno ama hay-adaha sida dahabshiil oo kale ay hormuud ugu noqonayaan dadaallada lagu buuxinayo daloolada ka yimid hoos u dhaca qarashaadka ama deeqaha ka imanaya reer galbeedka oo iyagu maalmahan dambe lacagihii ama hay-ada la baabi'iyey ha noqoto ama siyaasada ha noqoto ama dhibaatooyin badan oo adduunka ka caloosan ha noqdaanee lacagihii laga heli jiray ay aad u hooseeyaan marka daabshiil waxay hormuud u tahay inaan annaga haddaan nahay ummadda geeska afrika haddaan nahay mataqaanaa mas-uuliyiinta iyo ganacsatada inaan buuxinno wax walba oo dalooloo yimaado si deeqaha loo fidinaya ummadaha tabaalaysan ee dhibaatooyinka ay hareeyeen ay helaan deeqihii ay u baahnaayeen hay-adihiina ayna noqonin kuwo un ku tiirsan reer galbeed iyo deeqbixiyaal caalamiya heshiiska iskaashi ayaa qayb ka qaadanaya sidii loo taageeri lahaa carruurta ku nool soomaaliya iyadoo oo dahabshiil kaalin ka qaadato arrimaha samafalka shaqa abuurka iyo caawinta dadka danta yar ee ku nool soomaaliya